madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa marka hore tacsi u diray shacbiga iyo dowladda boqortooyada dalka morocco ee ay ku habsatay masiibada dhulgariirku la wadaagno musiibada ku dhacday shacbiga iyo dowladda iyo boqortooyada maroc ama maqrib ee keentay dhulgariir keenay laba kun iyo ziyaado imika ay socoto dhimashadu saddex kun iyo ziyaadana ay dhaawac u socdo dadkiina weli aan la faqin oo aqaladii ay ku duljaaliin musiibada intaa leeg fafiruu ila allahi baa layidhi xagga ilaahay in loo ordo ayaa waajiba waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu u naxariisto dadkii halkaa ku dhintay ku geeriyooday naftoodii ku waayey kuwii dhaawacmayna inuu ilaahay u boogadhayo intaana ha ilaahay ha nagaga joojiyaan leenahay maxaa yeeley weli waa la wadaa baadigoobkii baa la wadaa ilaahayna inuu naga khafiifiyo dadkaasi waa dad aan wax badan wadaagno walaalnimo wadaagno iskaashi wadaagno aqoon dheer aan isku leenahay qaarkeen ay xidid aan nahay aan u ducayno dadkaas madaxweynaha oo kadib gudagalay khudbadda uu ka jeediyey munaasibadda furitaanka xarunta cusub ee adeegsata sancada khayraadka dabiiciga ee dabaysha xawliga ku socota looga dhaliyo tamarta lagu isticmaalo xagga korontada ayaa tilmaamay in hirgelinta xaruntan ay qayb ka tahay tamarta looga faa'iidaysto dhinacyada khayraadka dabiiciga La construction de ce parc éolien qui s'inscrit dans le cadre de notre transition énergétique constitue un jalon décisif dans le secteur de l'énergie.
hirgelinta xaruntan cusub oo qayb ka ah dadaalkaan lagu jirno xagga kala guurka loogu guurayo tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga ah ayaa tallaabo muhiima oo laga sameeyey xagga qaybaha tamarta dadaal aan la qiyaasi karayn ayaa la geliyey hawshan si loo gaadho natiijadan waayo waxaan ku qanacsannahay haddii aan si xoogle loo kordhin awoodda qaran ee wax soo saarka tamarta horumarka aan la doonayno inuu gaadho dalkayagu wuxuu noqonayaa mid aan suuro gelayn amba aan marnaba la rajayn karayn mashaariicda aadka u ballaadhan ee la xidhiidha horumarinta imkaaniyaadka ee sannadadii dambe aan sida isdabajoogga uga dhaqaajinay dalka sida marsooyinka goobaha suuqyada xorta ee xagga dekadaha dhabbooyinka xadiidka ee tareennada iyo dalabka xoogga le ee xagga tamarta ee ka soo jeeda dalka gudihiisa ayaa nagu riixay in aan raadino xal ka kooban dhinacyada dalka gudihiisa qaybaha kolkiiba la isticmaali karo iyo kuwa sida wanaagsan u waari kara annagoo ka faa'iidaysanayna khayraadka fara badan ee dalkeega sida tamarta dabiiciga ah en exploitant le vaste potentiel de notre pays en matière d'énergie renouvelable rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti